وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kitaab اlbuyuuc jamcu baycin waayo waxaa luqada ku jira baaca yabiicu yacni shay aada gacanta ku haysay oo silco ah ama badeeco ah ood gaday waxaa kaloo la yidhaahdaa bictu shay-a bimacnaa ishtaraytuhu shay aad adigu la soo wareegtayna waa loo isticmaalaa bayca laakiin waxaa loo badan yahay baycana in loo isticmaalo iska wareejinta badeecada shiraana loo isticmaalo lasoo wareega badeecada laakiin maca daalika waxaa loo isticmaali karaa baaca oo badeec u wareejiyey iyo baaca oo ah waa la soo wareegay oo lacag u bixiyey bayca waa shay fidradu ay u yeerayso sharciguna uu u seeto dheereeyey fidrada waayo qofku wuxuu u baahan yahay qof kale wax gacantiisa ku jira inuu tuuganimo uga qaatona sharci ma ah inuu xoog uga qaatona sharci ma ah hadduu ka baryona inuuna siinaa dhici karta wasiilada markaa qof kale gacantiisa wax ku jira uu kula wareegi karaa waa beec weyn beeca asalkiisu waa jaa-is mucaamalaadka asalkooduna dhammaan waa jaa-is waxaana ahlulcilmiga agtooda muqarar ka ah waxyaalaha cibaadaadka ku saabsan asalkoodu waa mamnuuc muxaram ah wixii mucaamalaad iyo buyuuc ahna asalkoodu waa jaa-is mubaax ah cibaadada qofku uu samaynhayo waxay u baahan tahay daliil hadduu qof cibaado sameeyo markaa aan waadax ahayn waa la dhihi karaa daliilkeedu muxuu yahay laakiin qofku hadduu mucaamalo iyo beec galo daliilkiisu muxuu yahay lama dhihi karo ee qofka diida ayaa la leeyahay maxaa ku diiday maxaa daliilo u haysaa beecaan ama mucaamaladan inaysan bannaanayn marka mid walba asalkiisu maadaama uu saas yahay qofkii asalka ku socda daliil lama weydiinayo laakiin qofkii asalka khilaafa ayaa daliil la weydiinaya beeca markaa asalkiisu waa jaa-is markii laga reebo waxyaala mustahnaad ah oo ah ama ribo ama qarar oo ah dhagar ama dulmi iyo xadgudub wax ku salaysan waxyaalahaas yaan sharcigu ogolayn inta kalena waa asalkoodu waa jaa-is weyn qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimiyu qaala qara'tu calaa malikin can muxamed bni yaxya bni xabbaan bni munqid alansaari min araabica can ilacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal slm nahaa can ilmulaamasati wاlmunaabada waxaa la kala gadanayo qofku waa inuu og yahay oo uu aqoon u leeyahay ogaal u leeyahay meeshaan markaa buyuuc waqtigii jaahiliga jiray ayuu ka waramahayaa nebiga oo uu nahyinhayaho ku salaysan qarar ama dhagar waxbay kala gadan jireen waxay dhihi jireen marada ama badeecada aad taabato intaasay kaaga gadantahay maradu hadduu taabto waa ka gadanta waxaa dhici karta marka maradaas mid uu raba inaysan ahayn oo uusan iska hubaynin intay la eg tahay intay dhirkeedu yahay marada aad taabato waa kaa gadan tahay intaasayna kaaga gadan tahay walmunaabada ama tuurid wuxuu leeyahay dhagaxaas aan tuuro badeecadu ku dhaco intaasay kaaga gadan tahay badeecadu ku dhacahayo inaan ugu qanacsanayo in kale yaa ka warqabo ama wuxuu leeyahay dhagaxaas markaan tuuro meesha uu ku dhaco iyo meeshaan taaganahay dhulka u dhaxayaan kaa iibi meesha uu ku dhacahayo ma koontaroolla meel dhow inuu ku dhaco waa dhici kartaa meel fog inuu ku dhaco waa dhici kartaa waa qarar ama dhagar wey buyuucda marka ku salaysan qararka ama dhagarta waa mamnuuc وxadaثna أbu quraybi وبن أbi cmر qala xadaثna wakiic wakiic بn jaraax عan sufyaan الthawri can abi zinaad عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كلهم وإمسي ها ابن نمير وأبو أسامة لابو إيوب عبد الوهاب سدهم طيب كلهم عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري من الرابعة عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من الثالثة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا المدني من الثالثة أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه يعني أن عمرو بن دينار سمعه سمع عطاء بن مينا يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين وحال نهيي لبا بيع الملامسة والمنابذة أما الملامسة ملامسة فأن يلمس فأن يلمس ها؟ ها؟ لمس يلمس لمس يلمس لمس يلمس فأن يلمس كل واحد منهما ثوس صحيحه laba maray isku gadanayaan marka mid walba midka kale maradiisuu taabanhaya biqayri ta'amulin iyagoon fiirin ayuu midba midka kale maradiisa taabanaya bidcina intaasu ku dhammaada waalmunaabadatu an yanbida kullu waaxidin minhumaa thawbahu ila alaakhar ama waa isu tuureen nin walba midka kale maradiisuu tuuraya wuxuu leeyay marada haddaan kuusoo tuuro intaasay ka gadanta isaguna wuxuu leeyay marada haddaan kuusoo tuuro taa iisoo tuurtay kaaga gadanta walam yandur waaxidu minhuma ilaa thawbi saaxibihi maa fiiri mid kastaaba saaxiibkiisa maradiisa وحدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عامر من الثالثة طيب nin shiici ah wuxuu akhrinayay xadiid uu ku jiro caamir ibni sacd ibni abi waqaas sacd ibni abi waqaasna uu wariyey xadiidkana waxaa ku jiray sacdoo jiraday oo nebigu uu soo booqday kadibna uu ku yidhi walacalla alxayaata tatuulu bika fayudara bika aqwaamun wayantafica bika aakharuun markaasuu markiiba wuxuu ku boodiyey fayudara bika aqwaamun waxaa laga wadaa aalulbeytka nebiga ayaa sacad waxaa ka soo gaartay dhibaato wasay uga soo gaartay caamir ibnu sacdin ayaa ka qayb gala buu yidhi dagaalkii xuseen lagu soo qaaday maxaa iska khuseeya caamirna waa shaqsi mukallafa sacdu aabbihiisana waa shaqsi kaloo mukallafa walaa tasiru waasiratan wisra ukhra laakiin iyagu mar kastaba wax saxaabo un dacninahaya bay aad u daneeyaan inay helaan أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين لبا بيعو يا لبا لبس نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل وننك أو تابتا ninka kale maradiisa gacantiisa ku taabta habeen habeenna daruuri ma aha yani asagoon aada u fiirin hadduu gacanta saaro intaasna beeci laga dhigo waa beec manhi aw binnahaari ama maalin walaa yuqallibuhu ilaa bidaalika mana gadgadinaayo maradaas waxaan intaas ahayn taabashada kuma gadgadinaayo oo ma ogaanayo marada sida ay tahay waalmunaabadatu an yanbida arajulu ila arajuli bihawbihi waa inuu ninku u tuuraa ninka kale maradiisa wayanbid alaakharu ilayhi thawbahu ka kalenu marada usoo tuuraa wayakuuna baycahumaa wayakuuna wayakuunu baa ku qoran wayakuuna waa inay noqota waxay ku cadfan tahay an yanbida wayakuuna daalika baycahumaa kaasuna uu beecooduu noqdo min hayri nadarin walaa taraadin iyagoo intay fiiriyaan badeecadii aan raadli isugu noqon ayay beecoodii saas ku dhammeeyeen xadaanii camru inaaqidu qaala xadaana yacquub ibnu ibraahim ibni sacdin min ahaamina qaala xadaana abi ibraahim ibni sacd ibn ibraahim can saalixin can ibni shihaabin bihada lisnaad bاب بيع الغرر والحصاة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي ويحيى بن سعيد القطان وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن عبيد الله العمري قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك هو نهي عن بيع الحصاة dhagaxii baa'iisii dhagax inta la tuuro laga dhigo markaas wixii uu ku dhacay mabiicdii ama meesha uu gaaray laga dhigo dhulkii beeciisa wa can baycilqarar iyo bayca dhagarta marka bayculqarar waa caam baycu alxasaati iyo kayrkiisba bayculqarar waa marka waa min cadfi alcaami cala alkhaas waxaa caamsan qararka qararka marka beec kasta oo wax ku jiraan dhagar wey baabu bayci xabali اlxabalati qaala xadaana yaxya bnu yaxya wmuxamed bnu rumxin qaala akhbarana leyt qaala xadaana qutaybaة bnu saciidin qaala xadaana leytu can naaficin can cabdillaahi can rasuuli اlahi sl slm anahu nahaa can bayci xabali اlxabalati waxa uu nebigu nahiyey bayca uurka uurkiisa yacni neefkan riman uurka ku jira uurkaasu midka uu qaadi doono baa la gabaa waa beec fi ljaahiliya jiri jiray marka qaala xadaanii zuhayr bnu xarbin wmuxamed bn muhana walafdu lizuhayrin qaala xadaanaa yaxya wahu lqataan can cubaydillah qaala akhbaranii naaficun can ibni cumar qaal kaana ahluuljaahiliya dadkii ahluljaahiliga waxay ahaayeen yatabaayacuuna inay kala iibsanayeen laxmaljazuuri neefka geela hilibkiisa ilaa xabalilxabalati ilaa uurka uurkiisa laga gaaro waxabalu lxabalati wuxuu yahay an tuntaja naaqatu inay hashii dhasho tuntaja waa mabniyun lilmajhuuli lafdan mabniyun lilmacluumi macnan inay dhasho hashii uma taxmila ay misana ay qaado allatii nutijatii dhalatay ay misana ilma qaado fanahaahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam arrinkaasna rasuulku waa reeba marka lafdigan marka waxaa ka muuqata waxa la gadaayo marka ma aha uurka uurkiisa ee uurka uurkiisa waa madal marka laba siyoodba waa ku dhici kartaa in la gado uurka uurkiisa oo uu yidhaahdo hashaan ama ridaan riman waxa ay sido waxa uu sidi doono ayaan kaa iibiye uurka labaad ayaan kaa iibiye ama shay min al ashyaa la kala iibsanaa laakiin lacagta lama bixinayo waxaa lagu madalaa lacagta neefkan riman markuu ilmo dhalo ilmahaasuna ay uur kala qaadaan ama ay rimaan ama marka waa madal amase waa mabiic labaduna waa khalad oo labaduba jahaala ku jirta hadday mabiic tahana jahaala ku jirta shaygaas inuu imaan doono inuusan imaan doonin lagama warhayo yacni neefkan inuu neef dhammaysan dhali doono iyo in kale lagama warhayo hadduu dhalona ka kale inuu gaari doono inuu rimo iyo in kale war lagama hayo hadday madal tahana waa sidoo kale waa waqti jahaalo ay ku jirtoon la garanayn waqtigaas waa goorma bab laa yabiicu bacdukum alىa bayci bacdin qala xadaana yaxya bnu yaxya qal qaltu calىa malikin can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllah alay slam qaala laa yabic bacdukum calىa bayci bacdin yuusan iibinin gabalkiin gabal kale beeciisa yuuna ku kor iibinin waa soo marnay axaadiidan yani kitaab xageen kusoo marnay kitaab nikaax qala xadaana zuhayr bnu xarbin wmuxamed bn muhana walafdu lizuhayrin qaala xadaana yaxya can cubayd اllaahi qaala akhbaranii naaficu an ibn cumar can nabi sl slm qaala laa yabic irajulu calaa bayci akhiih yuuna ku iibin ninku walaalkii beeciisa korkiisa walaa yakhtub calaa khidbati akhiih yuunan doonin walaalkii doonitaankiisa korkiisa haween uu doono ilaa an ya-danahu inuu idmo moogiye hadduu u idmado markaa laa ba'sa suurada beeca cala lbeyc waxaan kusoo sheegnay ee laba qofaa wax kala iibsanaysa ninkii badeecada soo iibsaday ayaa nin wuxuu ku leeyahay isagoo muddadii shardiga ku dhex jira maalan khiyaarulmajlisna waa leeyahay khiyaaru shardina waa leeyahay khiyaarulmajlis waa inta meesha la fadhiyo nin kastaa beeci waa ka laaban kara marka laba qofaa wax kala iibsatay iyadoo meeshii la fafadhiyo amase khiyaaru shardi baa jira saddex beri bay shardiyeen in nin walba khiyaar uu lahaado oo marka meeshiina ku kala tagay saddexdii berina ay socoto ayaa nin wuxuu ku leeyahay beecada badeecadan imisaa ka soo bixiday toban baan ka soo bixiyay mid ka fiican aan tobankii kaa siin ayib amase iyadoo kale aan sideed kaa siiyo ee beeci iska fasakh ninkii ninkii ku laabana wuxuu leeyahy beeci waan ka laabtay badeecadaadiina waa tana lacagtaydii soo eli waa darar iyo cadaawaad wax dhaliya waay markaas mucaamalaadka muxaramkana waxay ku salaysan yihiin wax la fahmi karo oo ah ilaalinta dadka muslimka ah inay cadaawo dhex marto marka wax kasta oo cadaawo keeni kara ama iska hor imaad keeni kara ama axqaad dhali kara oo mucaamalaadaha mamnuuc muxaram ah ee ninkii markaas sidaas lagu sameeyey ninkaas iyo asaga say noqon doonaan hadhowta calaqadooda say noqon doonta قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على صوم المسلم يوسن غرغرين المسلمكو nin muslima gorgoradiis korkeeda haddaa weli baaci ma dhicin waa la isgorgorinaya wle alaabta niyaho aan kaa iibsado hayeba imsaa iga siinayso tobanaan kaa siinaya maya maya waa toban waa igu yarta wax igu dar koob iyo tobanaan kugu dara hayeba waay aan kala iibsana mid kalea soo bood wuxuu le aniga labiyo tobanaan kaa siiyo baaci weli ma dhicin laakiin gorgoradii istaagtay waxay diyaar u yihiin inay koob iyo tobanka ku kala gataan qofkaanu marka hadduu asagu soo galo gorgoradii oo dhammaatay baacina lati ridi rabo mushkiloo abuurahaya marka laakiin waxaa kala duwan wax dukaan yaalla iyo wax xaraash yaalla haddii shayga marka xaraash la geeyo waa ninkii lacag badnaada meeqa iga siinaysa toban mid kale soo booda kow iyo toban mid kale soo booday labiyo toban wahaakada meesha ugu dambayda oo isleeyahay faa'iidaa kugu jirtaa ninkan alaabta xaraashka wataa markii uu gaaro uu leeyahay intaasaan ku gato ee midda aan la ogolayn waa midda dukaanka taalla mid xaraash taalla ma ah mid xaraash taalla waxaa loo gadaa ninkii lacag badan ayb qaala xadaanii axmed ibnu ibraahim ibni kahiir addawraqi min alcaashira qaala xadaanii cabdusamad ibn cabdilwaariث ibni saciid alcambari atanuuri min ataasica qaala xadaanaa shucbatu can calaa wasuhaylin can abiihima waana soo marta cibaaradaas can abiihima macquul ma ah hal aabbe kama dhexeeyo labadooda nin walba aab buu leeyahay marka waa in la yidhaah u leeyahay nawowa can abawayhima oo mahana laga dhigo ama ab oo ah musaqar waxaa leeyahay mukabar in la taniyo la yidhaah can abayhima abkii waxaa laga leexiyey in laga dhigo min alasmaa'i sita oo waxaa laga dhigay mufradkii ab marka can abayhima markaana waa la dhihi karaa عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت من الرابعة الأنصاري عن أبي حازم أبو حازم كاس عن أبي هريرة وكما ها أه؟ أه؟ أبو حازم عن أبي هريرة أبو حازم كاس وكما سلمان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على صوم أخيه إنه غرغوريو نينكو ولكن غرغوريديس كوركيس وفي رواية دورقي على سيمة أخيه سيمة واللغة في الصوم سيمة أخيه ولكن غرغوريديس باب النجشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع lala kulmi maayo safarayda geelu u raran yahay libeycin loola kulmi maayo rukbaan wa jamcu raakib waxaa la yidhaha qof neef geela saaran baa raakib la yidhaha jamcuna waa rukbaan loola kulmi maayo libeycin beyc loola kulmi maayo waxay tahay suuqlaydii qaybo ka mid ah oo xoogaa anaaniyiin ah baa baadiyaha u dhaadhacahayaan marka magaalada darafkeeday istaagahayaan dadka magaalada wax soo geli rabay ayay wax ka iibsanayaan markaas kadib ay suuqii keenayaan xoogaa qaali bay ku gadahayaan sidaas lama ogola marka ayib sababtuna waxay tahay waxaa ku jira ninkan suuqa wax u soo waday dulmigiisa oo waxaa dhici karta sicir aan jirin in wax looga gato waa mid midda labaadna waa anaaniyo oo shaksibaa wuxuu rabaa dadka suuqa joogana inuu u dhammeeyo keligiisna uu faa'iido sharciguna ma ictibaariyo shaksi maslaxadiisa ka horjeeda maslaxo caam ah haddii ay iska hor imaadaan shaksiga maslaxadiisaa la tuuraa mar walba sharcigu wuxuu dhowraa maslaxada caamka ah midda shaksiga ahu qiimo ma lah hadday ka hor imaato maslaxo aamana waa in iyada la ilqeeya dadkuna waa inay saas u fahmaan sharcigu wuxuu aad u ilaaliyaa almaslaxa alcaama markii maslaxa caama la helaa mid khaasa la heli kara laakiin qof walba hadduu maslaxadiisa khaaska ah ku baabi'iyo midii caamka ahayd marka u dambayda tii caamka ahayd iyo tii khaaska ahayd labadaba waa la isla weyna dadkuna tajaarubay ku arkeen arrinkaas camali ah walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin yuuna ku imin gabalkiin gabal kale bidciisa korkiisa walaa tanaajashuu ha isfallisinina falliska wax dad marka la iimina ay yaqaaniin waaye qof baa raba inuu wax iibsado qof kaleu wax ka gorgoriyey amaba xaraash bay taallo alaabta ninkan marka meesha imaaday oo naajishka ahu hadafkiisu ma aha badeecadaas inuu garto biayi aman inuu ku gato hadafkiisu ma aha laakiin wuxuu arkaa ninay cadow yihiin oo badeecadii gorgorinhay oo boqol u gaaray ninkaas buu rabaa marka inuu ku fogeeyo beeca markaasu wuxuu leeyahay anaa boqol iyo konton ka bixiyey baana beentiisa najshi baa la yidhaha camaliyadaas waana xaaraan waatuu yidhi cabdullahi bn abi awfa annaajishu aakilu riban khaa'in khaa'in weeyaan marka hadduu asagu dan ka leeyahay mushkilo ma lah laakiin hadafkiisu hadduu yahay ninkan beeca ku fogay waa muxaram hadday ku soo heshiiyeen ninka alaabta haysta iyo asaguna waa ka sii daran taho waa laba dembile ninka badeecada wata iyo nin kale hadday ku heshiiyeen markii aan suuqa alaabta keeno oo boqol la ii gaaro adiguna boqol iyo konton iska dhig tawaadu'aasna waa hunaa'i xaaraam a waay haddaan lagula soo heshiina asagay xaaraamtu khusayda ayib haddii ninkii boqol iyo kontonka u gaaray oo naajishka ah mid kale uu intuu ka daba yimaado uu yidhaahdo anaa boqol iyo lixdan ka bixiyey ee kadib ay u caddaato boqol iyo kontonkuba inuu najshi ahaa ee beec jira uusan ahayn ma ka bixi karaa beecii maya muxuuga bixi waaya isagaa taqsiir sameeyey isagaan iska hubin asagana ku daatay ama ku dhacay wax aan qiimo ku fadhin marka asaga ka mas-uula khaladkuu galay walaa bayci xaadirin libaadin ma jiro nin magaalo jooga inuu u gado nusooyinka o dhan kuma taalo taas marka makhduud ah waa madbuuca ya may may may sax sax sax walaa yabic waay walaa yabic xaadirun libaadin walaa yabic xaadirun libaadin u iibin maayo yuuna u iibin nin magaalo joogaa nin baadiye ka soo gala yuuna badeeco u iibin iyadana waa khalad kale waay dadka baadiyaha kasoo gada ka soo galoo badeecada wataa waa afraad fardi baa alaab wata magaalada dadka joogana mujtamac dhan waayo marka in la dhowro mujtamaca maslaxadiisa iyo fardi alaab wata in la dhowro yaa muhiimsan waxaa muhiimsan mujtamaca in la dhowro maslaxadiisa marka ninkan baadiye ka soo gala hadduu mid kale u tago u yidhaahdo niyow adigu sicirka ma garanaysid ee alaabta aniga iidhiib anigu aan kuu suuq geeye waa xaaraan lama ogola waa in laga leexdaa ninkaa shaksiga ah dadka suuqa jooga mujtamaca ka faa'iidaysteen a laga leexdo intuu ku qanacsan yahna asago ha ku iibsado iyada qudheedana waxaa ku jira maslaxada mujtamaca oo caamka ah oo la dhowray oo laga hormariyey shaksi socda maslaxadiisa ayb walaa tusaru libila wاlhanama ha gaaxinina geela iyo ariga yani xoolaha kale oo la mid lo-dina faman ibtaacahaa ninkii iibsada bacda daalika intaa kadib markii la gaaxiyo kadib uu iibsaday fa huwa bikhayri nadarayni laba fiiro midda khayrka badan oo u maslaxada fiican ayuu ku sugan yahay bacda an yaxlubaha markuu liso kadib fa in radiyahaa haddii uu raadi ku noqdo amsakaha waa iska haysanaa wuu haysanaa wa in sakhitahaa haddii uu ka xumaadona raddahaa wuu iska celinaa wa saacan min tamrin iyo suus timira wuu isla celinaa ayb waa masalo kale waxa weeyaan khiyaano marmar dhacdo xoolaha ku saabsan qofaa wuxuu haystaa neef geel oon caano badnayn ama neef lo-oon caano badnayn ama neef aryahoon caano badnayn hal maalin laba maalin muu gaaxina ma la lisaayo maanta dambe u suuqa keenaya iyadoo candhadu intaa la eg tahay neefkaa neef caano badan weeye laga iibsado waa laga iibsaday markii gurigii la geeyo hal mar la lisay maalintii labaadba hal koob waa laga waayay waa khiyaano weeyaan xalligeedu marka maxay tahay xalligeedu wuxuu yahaa ninka haddii uu arrintaas ogaaday khiyaar buu leeyahay hadduu rabo neefka ha iska haysto sidiisa ku haysto hadduu rabona waa inuu neefkii celiyaa suus timirana uu ku dara lacagtiisiina uu soo ceshada saas weeyaan sharciga xadiidkaas waxaa dood badan ka kiciyay almaalikiyatu walxanafiya waxay dhaheen macquul ma ah horta jamaahiiru ahlilcilmi waa aqbaleen waxay dhaheen mar hadduu nebiga ka sugnaaday war ma laha waa in la aqbala xanafiyada maalikiyadu waxay dhaheen see loo aqbali karaa qaacido waxaa jirta bay leeyihiin uu ka hor imaanayo oo ah alkharaaju bidamaan qaacidadaasuu ka hor imaanayo alkharaaju bidamaan waa maxay ninbaa wuxuu iibsaday guri ama dhul ama baabuur waa ku shaqaystay xoogaa dhaqaalaha u ka helay ceeb cusubna uma geysan isagu laakiin muddo kadib baa waxaa soo baxday ceeb hore inay jirto waana ku shaqaystay waxaa dhici karta lacagtuu ka bixiy nuskeed inuu helo maalan ceebtii hore markuu ku arko dhammaan waa celinaya wuxuu leeyahay waa fasakha baaci lacagteydii ii soo celi ayib muddaa ku shaqaysanaysay soo celi lacagtii aad ka heshay guriga ijaarkiisa ama dhulka ama baabuurka ma la soo celinayo maxaa loo soo celi waayo alkharaaju bidamaan haddii wakhtigaas uu ninka baabuurku ka guba lahay dhammaantiisa ninka iibsaday ayuu saaraa lahaa marka waa isu dhigmaan dhammaanta iyo faa'iidada maadaama uu saaraa khasaaradu hadduu markaas baabuurku guba lahaa oo uu isagu ka guba lahayee ninkii hore uuna ka gubteen hadduu faa'iido ka helon faa'iidadu waa inuu qaato cadaaladduna waa sidaas alkharaaju bidamaan qaacido sharciga waayo waxay dhaheen tan marka waxay ahayd ninkaanu inuusan waxba celinin caanihii inaana dhihinin soo mag caanihii inaan laga gudanaya hadda caana laga gudanaya ayib haddii xitaa la magaayo caanaha waxay dhaheyd waxaa habbooneed in laga dhigo caanihii wax la mid a yani imise aad aad ka listay suus suus caanaa soo eli saasa habboonada ee maxaa timir keena meesha culummada hore waxay uga jawaabeen waxay dhaheen alkharaaju bidamaani arrinkaanu ma khuseeyo sababtana waxaa weeyaan caanaha ninkan uu ka lisay oo laga raba inuu gudo waa caano markii horeba neefka ku jiray kana mid ahaa badeecada oo badeecadu waxay ahayd neefkan iyo caanihiisa caanihiina asagaa qaba badeecadii qayb ka miduhu qabaa caanaha lagula xisaabtamahayo oo la rabo inuu gudaa ma aha caanihii markuu lisay kadib uu ka listay waa caanihii hore oo markuu gadaayay neefka candhadiisa ku jiro kaasuna waa mabiic hore maaha kharaaj ma aha yacni faa'iido gadaal laga helo ma aha badeecadii hore waayo badeecadii hore marka hadday alsami weysay oo aanihii isaga u isticmaalay badelkeedii waa inuu keeno ayib badelkeedii waxaa dhici karta marka in laysku qabto uu yidhaahdo neefka caanaha aad ka lisatay dhowr suusay ahayd maala waa laysku qaban karaa haddii la qiimeeyona qiimihii in laysku khilaafaa dhici karta sharcigu markaa suus timiro wuxuu ka dhigay qadcan linisaac nin muran ka keeni kara lama arko caanuhu ha yaraadeen ha badnaadeen muran kama furaa karo neefka haddaa celinayso hal suus oo timira la celi bas muran kuma jiro markaas xanafiyada waxay aada ugu dadaali jirtay marka xadiiska inay dacniyaan waana xadiis saxiix dadyowga gobolkoodna diinximadoodu waxay gaadhsiisan tahay shay nebiga ka sugnaaday madhab uu khilaafay inay u ag maraan oo madhabkuu kala weynaado nusuusta sharciga axaadiistan markay sharxahayaan culammada gobolaa waxay keenaan qisa wiil dhallinyar ah ayaa dhulkan sharciga ka yimid oo baqdaad yimid wiilku waa xanafi dhul xanafiyuuna ka yimid masaajidka ugu weyn oo baqdaad oo jaamiculmansuur la yidhaahdo ayuu wuxuu maqlay niman muxadisiinoo xadiidkan akhrinaya markaasuu wuxuu yidhi almusaraah maxaa laga celinaya haddii la celinayo markaasay dhaheen suus timira markaasuu yidhi suus timira see loo celinaya macquulba maahee markaasaa la waa xadiis saxiixo abu hurayra uu wariyey markaasuu yidhi abu hurayra warkiisa laguma jiroy abeesa markiiba masaajidka meelay uga timid aan la aqoonoo saqafkiisa ku jirtaa dhag kusoo tiri dhulka markay kusoo dhacday isagii kusoo orada markaasay dadkii kala yaaceen masaajidka markaasuu asaguna orod galay dadkii kale fiirfiirisay isagiibay cayrisay cabbaar markay cayrisay yaay dadkii dareemeen inay cuquubad tahay markaasaa la yidhi abeesadu aday ku daba ordaysaa mana kaa haraysa ilaahay aan u tooba keena dheh ka gaarhsiy intayna ku qaniin markaasuu yidhi tubtu ila allahi tubtu ila allah way ka soo laabatay meela gashan oo way qisadaas marka waxay tilmaamaysaa wixii nebiga ka sugnaada oo nas sharci ah ra'yi laguma caaridi karo mana looga hortegi kari mana looga hortegi karo qofkuna inuu cuquba kala kulmo ayaa dhici karta xdثna cbayd الlh بn mعاad العنbري qال xdثna أbي mعاad qال xdثna شعبة عن أdينه بن hاaبت عن أbي xاaزم عن أbي هريرة أن رsul صل sلم نhى عن التلqي wuxuu nbigu nahiyey تlqي وan yabيع xاadir لباad iyo nin magaalo jooga inuu nin baadiye ka soo gala wax u gado وأn تsأل المرأة طلاqa أkhtihaa iyo haweentu inay weydiido walaasheed furitaankeeda عn najsina waa nahiyey والتصriyةi iyo gaaxinta waan yastaama rajul cala sawmi akhiihi iyo ninku inuu gorgoriyo walaalkii gorgoradiisa waxadaanii abu bakr ibnu naafic moxamed ibnu axmed ibnu naafic abu bakr alcabdi min alcaashirati qaala xadaanaa qundar qaala xadaanaahu moxamed almuhana qaala xadaanaa wahbu bnu jariir ibnu xaasim ibnu taasica qaala xadaanaa cabdulwaari ibnu cabdisamid ibnu cabdilwaari قال xdثna أbي qaluu جamيعا xadثna شعبة بhda الإسناaد في xadيiث qndr وwhب نuhya وفي xadيiث cبdالsمد أن رsul صل sلم نhى بmثل xadيiث معاad عن شعبة qال وxadثna يحيى بن يحيى qال qرأت عن مالك الناaفع عن بن cمر أن رsul صل sلم نhى عن النجشi ayuu nhyey baabu تلqي السلع قال xdثna أبو بكر بن أبي شhيبة قال xdثna بن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمdاني من التاaسcة qال xdثna بن مثنى qال xdثna يحيى عن بن سعيد القطان qال xadثna بن نbayr qal xadثna abi kulhm can cubayd الlah can naafic an bn cmr ana rasuul اlah sl slm nahaa an tutalaqa الsilacu in laga hortago badeecada ayuu nahiyey xataa tabluqa alaswaaqa ilaa ay kasoo gaarto suuqyaalkii wahada lafd bn numayr waqala اlآakhrani in nabya sl slm nahaa can اtalaqi وxadثnii mxamed بn xaatim وإsxaaq bn mansuur jamiica an bn mahdi can malik can naafic can ibn cmr an nbi sl sl bmil xadiiث bn numayr can cubayd الlah وxadثna abu bكر بن أbي شhيبة qال xadثna cبdالله بن مbارك عن التyمي سلyمان بن dخان التyمي عن أbي cثمان cبدالرحمن بن mln النهdي عن cبdاللahi عن النبي صلى الله علي وسلم أنه نhى عن تلqي البyوع البyوع جمع byع bycaasna waxaa loola jeedaa mabiic in laga hortago مبيعدي لو سو ودا اما بدعدي لو سو ودي سوق حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات قال قرأ اخبرنا هشام هشيم هشيم بن بشير الواسطي عن هشام بن حسان القردوسي عن ابن سيرين عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب وهو النهب والنهي ان لغا هرتغو الاتي لسو جيدايي او سوق لو سو حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان بن عكرمه بن خالد المخزوم المخزومي المكي من الثامنه عن ابن جريج قال اخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب هلكل مننا كورتجننا الا تلسو جيدايو فمن تلقى ننكي لكل ما فاشترى منه اي كيب سدمر فإذا أتى سيده السوق هذه ألابتاس ننكي إسكالها وسوق يماده فهو بالخيار خيار بوليه إنه يراده ويقول لك ارتباعي وأنا كلابت قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن عن الزهري عن سعيد بن مسيم عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبات وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه نهى أن يبيع حاضر لبات حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن داووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان إن ركبان تللق ما ينهي وأن يبيع حاضر لباد قال طاووس حيري فقلت لابن عباس وهنكو إيري ما قوله حاضر لباد ومحي قال لا يكون له سمسارا دلال النقم ما ينهي أسقى وحيس إبسناي وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية بن حديج الكوفي من السابعة عن أبي الزبير عن جابر قال وحدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي من عاشرة قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس كتغدتك يرزق الله بعضهم من بعض الله كأرزقه قبل كود قبل فكله غير أن في غير أن الرواية يحيى يرزق بدل في يرزق الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال نهينا ان يبيع حاضر لباد وحنا كنا هي ان حاضره لباد حقده وان كان اخاه او اباه هبا نقدو نينك و حقدايا ولالكي اما ابيه حتى ابيه دو العاب لا يمادو ويلكيسو ما قد كر اما ولالكي العاب لا يمادو وما قد كر حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بن ابي عدي محمد بن ابراهيم بن ابي عدي من التاسعه عن ابن عون عبد الله بن عون بن ارطبان عن محمد بن سيرين عن انس قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا معاذ وهو معاذ بن معاذ التميمي قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال انس بن مالك نهينا وحنا كنا ان يبيع حاضر لباد والله اعلم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم